جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta inuu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raatiraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alandulus
أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkan idinkugu heno waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo maanta si nabadgelyo ah ula wareegay deegaanka miyirtaqu ee wilaayada shabeellaha dhexe mujaahidiinta oo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ka fuliyey deegaan dhaca duleedka magaalada alkawthar wararkii ugu dambeeyey ee maanta ilaa galabta ayaan caawa idiin haynaa ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellaha dhexe oo galabta goob fagaara ah ku soo bandhigay qaniimada hubkii iyo saanadii milatari ee ay ka furteen maleeshiyaadkii ay ka baacsadeen deegaanadii la xoreeyey xog dheeraad ah oo ku aadan qaniimadaas ayaan idiin haynaa waa sidee xaaladda deegaanadii wilaayada shabeellada dhexe ee laga xoreeyey maleeshiyaadka murtadiinta kadib muddo laba sano iyo dheeraad ah oo ay duulaan ku joogeen sideese bulshada deegaanadaas u soo dhoweeyeen mujaahidiinta barnaamijka ayaan idinkugu haynaa maleeshiyaadka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya oo toddobaadkan si bareer ah siyaabo kala duwan magaalada muqdisho dilal ugu geystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan iyo bulshada muqdisho oo khaati ka taagan dilalka joogtada ka noqday magaaladooda barnaamijka ayaad ku maqli doontaan munaasabad ay fasax ku gelayeen haweenka muslimaadka ah ee wax ka barta markaska khadiija ee wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ka dhacday deegaanno ka tirsan wilaayadaas mas-uuliyiin uu waaliga wilaayadaasi ugu horreeyo oo munaasabadda ka qayb galay qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa ku dhegaysan doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus ayaa igala qaybgeli doona inta uu barnaamijku socdo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa habeennimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si nabadgelya ula wareegay deegaanka miyirtaqwo ee wilaayada shabeellada dhexe sidoo kalena mujaahidiinta waxay maanta gelinkii dambe weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ka fuliyeen deegaan dhaca duleedka magaalada alkawthar haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda wilaayada shabeellada dhexe iyo sida ay tahay deegaanadii laga xoreeyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo sida ay u arkaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan halkaasi dib ula wareegidda deegaanadooda ay mujaahidiinta dib ula wareegeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa inoo soo koobaya bashiir muxiidiin abu ayman bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari labadii maalin aynu soo dhaafnay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaa ka soconaya howlgallo fariid ah oo ay wadaan halyeeyada tawxiidka ee howlgalladan waxaa lagu bartilmaameysanayaa maleeshiyaadka murtadiinta ee sannada ka hor duulaanka ku qabsaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe halkaas oo lagu maamulaya ku dhaqanka shareecada islaamka haddii aan ku hormarno maanta ciidamada mujaahidiintu waxa ay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka miirtaqwo ee hoostaga degmada mahadaay ee shabeellada dhexe kadib markii halkaas ay isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa walaalka maleeshiyaadkan waxa ay ka warhayeen weeraradii shalay ka dhacay deegaanada ee ceel cali axmed cali foolleere daaru nicma iyo alkawthar kadib markii ay ka war heleen in afaafka hore ee deegaanka ay kusoo socdaan ciidamada mujaahidiintu waxa ay bilaabeen in gebi ahaanba isaga cararaan deegaanka allaha fadligii miir taqwa waa deegaankii toddobaad oo ka tirsan shabeellada dhexe ay mujaahidiintu ka taagaan raayada tawxiidka dadka deegaanka ayaa aad u soo dhoweeyey ciidamada mujaahidiinta ee maanta gaaray deegaanka miir taqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaana dadka loogu baaqay inay isdejiyaan islamarkaana laga dulqaaday dulmigii iyo dhibaatadii maleeshiyaad kirdada ay ku hayeen dadka deegaanka waxaa la arkayaa sawiro kataa'ib ay soo saartay oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo ku roondeynaya bartamaha deegaanka miir taqwo ee wilaayada shabeellada dhexe ee sidoo kale duurnimadii maanta waxaa jiray maleeshiyaad murtadiin ah oo shalay ku jabay dagaalkii ka dhacay alkowthar oo isku abaabulayey deegaan lagu magacaabo boos caamir ee dhacduleedka alkowthar ee shabeellada dhexe ee ciidamada mujaahidiinta ayaa weer culus ku qaaday maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka boos caamir khasaaro dhaawacyo ah ayaa maleeshiyaadka soo gaaray iyadoona khanaa'im qoryo u badnaa ay ciidamada mujaahidiinta gacanta ku dhigeen waxaana deegaanka loo wareegay ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe kadib markii ay kala ceeriyeen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanka boos caamir ee dhaca duleedka alkowthar cabdulwahaab dhammaan toddobadii deegaan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta xaalkooda waa uu degan yahay waxaana ka dulbabanaya raayada tawxiidka iyadoona qalqal ruucb iyo argagax uu soo wajahay maleeshiyaadka ridada ee ku sugan deegaanada kale ee shabeellada dhexe kuwaasoo wakhti kasta filan kara weeraro kaga imaada dhanka ciidamada mujaahidiinta waxaana dadka muslimiinta loogu baaqay in ay isdejiyaan islamarkaana ay soo dhoweeyaan ciidamada mujaahidiinta ee gaaray deegaanadii kol hore ee ku sugnayn cadowga balse shalay laga xoreeyey dhinaca kale cabdulwahaab waxaa jiro hadalheyn badan oo ka dhashay sawirada ay faafisay alkataa'ib waxaana warbaahinta ay aad u soo qaadanayeen deegaanka miir taqwo ee maanta la faafiyey iyo sawiradii ceelbaraf ee xalay alkataa'ib ee faafisay kuwaas oo saameyn badan reebay maadaama ay ku diganayeen maleeshiyaadkii ridada ee sannada ka hor carcarta ku soo galay deegaanadan balse hadda isaga cararay deegaanadii duulaanka ay ku qabsadeen waxaana mar kale ugu baaqayaana dadka muslimiinta inay u duceeyaan halyeeyada tawxiidka ee howlgallada ka wada deegaanadii degmooyinka wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa bashiir muxiidiin abuu ayman oo inoo soo koobayey dagaaladii ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba dagaaladaas maanta dhacay ee lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa jiray qaniimo ay ciidamada mujaahidiinta ka furteen maleeshiyaadkii uu allah subxaana wa tacaala u jebiyey ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada dhexe ayaa galabta gelinkii dambe waxa ay soo bandhigeen qaniimadii ay ka furteen maleeshiyaadka murtadiinta dagaaladii labadii maalin ee lasoo dhaafay halkaasi ka socday si aan wax badan uga ogaano arrimahaasi waxaa imika khadka si toosa ugu jira wariyaheenna anas alansaari oo qayb ka ah ciidamada mujaahidiinta ee halkaasi ka dagaalamaya haye anas soo dhowow anas bal waxaad nooga warantaa qaniimada ay ciidamada mujaahidiinta maanta soo bandhigeen
walaalka bukhaari qaniimada ay maanta soo bandhigeen ciidamada mujaahidiinta waxa ay ka koobneed hub rasaas saad ciidan iyo qeybaha kala gedisan ee waxyaabaha ciidanka ee daruuriyaadka u ah waxaan ku bilaabaynaa qoryaha ayaan ku bilaabaynaa ama hubka hubka la soo bandhigay waa sideed iyo toban qori oo nooca aakaha loo yaqaano hal qori oo bekiam ah hal qori oo jitri ama qoriga loo yaqaano soomaalida u taqaano falka hal qori oo r b g ah r b g seven ama sevenka qoriga loo yaqaano booshash ayaa ku jiro sidoo kale qaniimada waxaa ka mid ah rasaas iskugu jirto qoryaha nooca bikaha iyo aakaha oo gaaraya kow iyo labaatan sanduuq waxaa kaloo ku jira booshash oo qoryahooda booshash iyo qismadooda oo dhamaystiran oo ilaa iyo labaatameeye gaarayo oo ay wateen raggii dagaalamayay sidoo kale waxaa jiro rasaas noocyada hoobyaha loo yaqaano aada u fara badan gumacyada r b g sevenka oo aada ayagan u badan oo ilaa iyo boqol ku dhow oo noocyada r b g rasaaskiisa ah waxaa kaloo jiro saas waxaa ka mid ah raashin daawo ciidamada guud ahaan codab kaloo muhiim u ayaa ku jiray marka waxaa lii karaa qaniimada aada ayay u fara badneed aad baad u mahadsan tahay qaniimadan ay ciidamada mujaahidiinta soo bandhigeen waa kuwii loogu tegay soo maaha xarumihii maleeshiyaadka murtadiinta lagala wareegay oo ay ka carareen walaalka bukhaari qaniimadan aan tirinaynay waa qaniimadii ay haysteen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanada alkowthar iyo daarunicma iyo kuwii dhexda lagu jira waxay wateen waay guud ahaan marka lagu daro maleeshiyaadkii maanta lagu weeraray deegaanka boos caamir loo yaqaano cali guduudsan iyo kontonka kilomitr u jira oo ay laga soo qaniimaystay qori d three ama qoriga saalka loo yaqaano iyo qori qoryaha nooca lawey soomaali u taqaano marka inta kale waa waa alkootar iyo daarunicma qoryihii iyo rasaastii iyo saaskii lagala wareegay ciidamada mujaahidiinta ay kala wareegeen dagaaladii shalay oo dhacay waaye waa gartay ugu dambayn su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay bal sawir naga sii goobtii qaniimada lagu soo bandhigayey iyo sida ay dadka muslimiinta ah ee deegaanadaasi ku dhaqnaay u arkeen goobtii lagu soo bandhigaya dad aada u fara badan ayaa isugu yimid kuwaasoo daawanayay qaniimooyinka laga soo qaniimaystay maleeshaadkii murtadiinta ay ugu talagaleen hubkan iyo rasaastan in ay ku dumiyeen shareecada islaamka kulana dagaalamaan ehelkiisa dadka farxado badan ayaa ka muuqday maadaama hubkii cadowga allah ay gaalada ay soo siisay nimankaas murtadiinta ay gaalada soo siisay oo hubkii maanta lagu soo bandhigay deegaanada dadkaas muslimiinta ay ku sugnaayeen marka xaaladda aad ayay mashquul u aheyd sababtaasna waxaa keenaya hubkan lasoo bandhigaya ayaa meel fagaara ayaa lagu soo bandhigay aad ayayna u daawanayeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaadi deegaanka lagu soo bandhigay جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka maleeshiyaadka murtadiinta kooxda ridada soomaaliya ayaa toddobaadkan si bareer ah siyaabo kala duwan magaalada muqdisho dilal ugu geystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan haddaba qodobkaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin dhacdooyinkii toddobaadkan oo ay ugu waaweynaayeen howlgalladii mujaahidiinta waxaa xubintii dhacdooyinka inoogu haya maahir maxamed oo aalaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aynu diiwaan gelinay ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan allah fadligiis weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyo milatari oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxayna gacanta ku dhigeen ilaa sideed deegaan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada murtadiinta war-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu allah fadligiis ay weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fool dheere daaru nicmo al-kawthar ceel baraf iyo deegaanka cadley oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe taliska ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya ay dhowr jiho weeraro qorshaysan uga qaadeen saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allaha fadligii si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyadii murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshaadka murtadiinta ee ku halaagsamay dagaaladii dhacay ayuu talisku ku sheegay inay gaarayaan sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol kow iyo toban kale waxaana maleeshiyada murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaas oo ay hadda gacanta ku hayaan mujaahidiinta taliska ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii iyo saanadii ciidan ee taalay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaasoo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaan tiknikada ee qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahadi u sugnaatay oo addoommadiisa muuminiintaha guuleeyey cadowgiisana duleeyey kelimadda towxiidkana kor yeelay cabdiwahaab dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal la-aan la wareegeen deegaanka ceelbaraf ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kadib markii ay halkaasi isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta waxay sidaas oo kale ciidamada mujaahidiintu gudaha u galeen deegaanka caadley ee wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta la wareegeen deegaanka miirtaqwo ee hoostaga degmada mahadaay ee shabeellada dhexe kadib markii ay halkaasi isaga carareen maleeshiyadii ridada sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay duhurnimadii maanta dagaal kula wareegeen gacankuhaynta deegaanka booscaamir ee dhacda duleedka alkowthar ee shabeellada dhexe waxaana jira khasaare gaaray cadowga wadarta guud deegaanada ay shalay iyo maanta la wareegeen ciidamada mujaahidiintu waxay gaarayaan ilaa sideed deegaan oo ay cadowgu isaga carareen oo isugu jira kuwa murtadiinta dagaal looga saaray iyo kuwa ay ciidamada mujaahidiintu si nabadgelyaah ku galeen dhanka kale cabdi wahaab toddobaadkan waxay sidoo kale dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ka dhaceen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dagaaladu waxay ka dhaceen duleedka degmada balcad dhowr jeer ayaana dagaaladaasi lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta dagaaladaasi la isku noqnoqday waxaa allaha fadligiisa lagu dilay afar iyo toban murtad oo saddex ka mid a ay saraakiil tahay waxaana saraakiisha ku dhintay dagaaladaasi ka mid ah sarkaal ka tirsanaa maleeshiyada murtasaqada danab ee maraykan ku tababaray kaasi oo lagu magacaabi jiray sayid cali waxaa sidoo kale dagaaladaasi ku dhaawacmay sagaal murtad haddii aan howlgallada mujaahidiinta halkaasi kaga gudubno dhanka kale cabdi wahaab maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa toddobaadkan siyaabo kala duwan dad shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho ikraan cumar cismaan oo ahayd gabar ardayada ayaa maleeshiyaad ka tirsan ridada gaar ahaan kuwa isugu yeeraa milatariga waxay ku dileen isgoyska balaagsy ee magaalada muqdisho dilka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka oo marayey isgoyska balaagsy ay ku soo aadeen xilli ay waddadaasi marayeen dad shacaba kadibna ay fureen rasaas taasoo keentay in ay ku dhimato ardayadan iyagoo sidoo kalena isgoyska baar ubaxna maleeshiyaadkani ku dhaawaceen laba qof oo kale oo shacab ah mid ka mid ah eelada gabadhan ay dileen maleeshiyaadka ridada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dilka gabadhooda
wainaa ilay raajicuun inaa lilaahi wainaa ilay raajicuun waan halkan tacsi tiiraanyala uga dirhayaa ehelka iyo qaraabada iyo bahda waxbarashada iyo khaasatan jaamacaddii ay dhiganaysay ikraan cumar cismaan oo ku geeriyootay magaalada muqdisho ayna dileen gacan ka xaq daran ciidamo militariya oo waddada marahayay ay dileen iyadoo yuniformkii waxbarashada qabta waa nasiib daro diriiskii shacabka in lagu badbaadiyo ay ahayd oo shacabka ku soo cararo inuu shacabkii dilahayo si macano la-aana xabadda ay isaga furahayaan isweysyada jaamka markay yimaadaan waa arrin aada moodid in ay hogan tahay mas-uuliyad darro weyn oo shacabka lagu dhex wato maleeshiyaadka riddada ee isgoyska balaagsy gabadha shacabka ku dilay ayaa sidoo kale waxay qof shacaba ku toogteen biyodegaanka xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho dilalkan waxay qeyb ka yihiin gumaadka ay maleeshiyaadka ridada u geysanayaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdi wahaab waa inaga intaa
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag guli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badan ayaad soo dhagaysateen markan iyo wilaayada bakool xaflad gabagabo u ahayd fatradii labaad ee markaska khadiija bintu khuweylid oo ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka qabsoontay deegaano ka tirsan wilaayadaasi waxaana munaasabadda ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta mujaahidiinta ee heer gobol ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh isaaq macalin xasan oo ka mid ah culimada deegaanka
sala allahu calaa muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacd qaala allahu subxaana wa tacaala waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin alxamdu lilah ilaahay subxaana wa tacaala mahadamaantiya leh wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha way nicmooyinka allana sii malkooba kor wamaa bikum min nicmatin fa min allaahi intaas mahadda alle kadib may mahadnagaane muslimiinta guud ahaan inta wanaagga hogaamiyaasha mujaahidiinta suquuraha kajar iyo hay-adada sare iyo tan dhexe iyo walaayaadka dhammaantiyo intii kheerka difaaca ee horumarintiisa insurung xumaanta difaaca jeeyi ku horseedowsheena insurung macruufka faraaya munkarkana reebayaan dhammaantiyo maylanaa jazaahum allahu khayran yaalena insha allahu tacaalaa dadaalkan oo munaasabad hadduunan fadhiina yuhdi badana ku horeeyey asbaab badan yaa inii suurtagalayaa fududaytayaal la helay munaasabadan oo kale muhiim waa inii allaha badiye deegaanada ninka badato maraakiista gabdhaha meel badanka ka jaraan walaayooyinka iyo degmooyinka muxaafadaadka horumarsho iyo wanaajo iyo bulshada qiibaha kala duwan oo ku qiib qaadadow ini maarane faa'iidadii wal ogaadi wal aragi ini la horumariyo gabdhaha yoona dadaalan dadaalka la kabiyi iyo nidaamka lan habeeyey iyo ihtimaamka la siiyoona kumahadnagaan ilaahayna kamahadiyaan oo haddana dadaalka lama laabaan oo dugsiyada iyo maraakiista ama meelo lakabarado hadda oo kale roogna nisbada yaroo markii bulshada kale lanfiiriyo dhakadaasa manqalamaasa bulshada qaybaha kale ee dadka kumuqanga badan micnaha saasaka wada dadka yaroo ku faa'iidaysadan ilaaha barakeeya khayr badan oo shucuurta dadka daraangeliya waa ayin ini dadka qudwo xasana annagadaano lahakadayado dad badan badan oo baahan bulshada kumada deegaanka ka nool yoona haka dayadaano haka biiraano ku faa'iidaysadaan sada dadka had ilaahay waafajiyey gabdhahan ku faa'iidaysadaan oo kale ya yoona insha allahu tacaalaa yaa ka tarqiibiyaana gabdhaha hadda ku faa'iidaysadaanna yo yahaan hata la roogna iyo meelaha kale lamada ah muxaafadaadka kale mujaahidiinta ka noolino maraakiista ka furan yihiin bamayn dardaaramaana insha allahu tacaalaa in yoona hamijo koron qaadano dadaalka ee fatrafatriidku dambayta sii kordhiyaano gadaal ininfu tuurna cilmigan camalfalka daran insha allahu tacaala cilmiga maylikiliibanayi markii camalfal la helo alcilmu waalcamalu yaa lan baahan yihi insha allahu tacaala suurat alfaatixa akhrisha ilaahay subxaana wa tacaala may baa ninka ku sheekoyey sida qolo iyo ilaahay ninka sheegay qoladoona aan ilaahay necmaya alla ninka tilmaamay aan ilaahay subxaana wa tacaala wadadiiyo maran laka ducaysada waa siraada aladiina anamta calayhim dadka ilaahay necmeeyey may haayana min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin sida ayaddii suuratulnisaa'i ka jarta ilaahay ninka sheegay lama qolona ilaahayaa nin sheegay ini laku megangala sidiiyo nagadan haano ilaahayn dharafi haano lumeen haan ilaahayn dharafi may naba maxamed nin sheegay calayhi salaatu wasalaam walaalanka dharafi ini haayeen cilmigii alla laka caabudi lahaa inti barden yaa anka camal falna cilmi bilaa camal ah yaa ilaahay subxaana wa tacaala anka dharafay haan baadiyooweegna may ka baadiyooweena naba maxamed nin sheegay calayhi salaatu wasalaam ini bilaa cilmig ilaahay caabuden rawadiyo iyo walaagyo lanagatiya ilaahay ka caabudan ilaahay markiuna caabudaanan maylan baahanya walaalayaal alcilmu waalcamalu wada jiro yaa ummata nabi maxamed yaalanku baahanyi culumta hadda laha bandhikay inta laha ka bandhikay culum qaali ah way qiimo badan waaye waqti dhow oo hadda waqtiyada laha mari ah laakiin rooga jiray adduunyadana war ku warhaay gabdho noocan oo kale maaragtay faa'iidadan haysadan mala hadi jarna nicmadan ilaahay niimanadaysaday inuuna ka shukrinaan gabadha cilmigan baratay akhlaaqiyaadsi dhaganshe daras wanaaji iyo tarbiyadii owlaadiya guriga ini maaragna laku arago sii dadka kale cilmigan kuma qonyi maraakiista aan ku qiib galaana annagadan dad macnaha ini wal kuma qonyi bannaanka taalasi annagadan taasa walaalayaalyaa lan baahanyi may la ogiyaa gabdhaha ini maaragtay gunta bulshada muslimiinta iyo barbaarka iyo dadka guryaha la kahaaya iyo dadka mustaqbalka lan diyaariyowba hooyo yaa guriga kahaaytaya waha barbaariyaasa lanka soo rag aho geeka kaalin muhiima ka jaraba hooyo galantiya ha mari yawa galantiya ha ka tabantaabidi yawa maaragtay colooladiya ilaahay ha ka abuuri yawa maaragtay maalin maalmo kamada xanuunka dhashi yawa maaragtay naasi hanuujidi yawa golilis ha firaashti lankastoo rag aho hadda kaalinta suragna madiyu saxaafadoog nagada qofka gogolis diyaariyaaso maaragtay soo dhoweyntiisa guriga diyaarkaya haddana hooyo kale waaye oo xaasiyey ah iyaaljeyna aadiyoo ah saas dartiya marka gabdhaha mayba etiina allah idin barakeeye meel muhiim ayaa nolola iyo bulshada qiimo badana kalitin yaa kuku jartan allah idin barakeeye inaysan cilmiga baratan ubadkinka barbaaridan kaalintaasa ku dhalaalan insha allahu tacaala siin kala dardaaramaana wajazaakuna allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haweenkii munaasabadooda loo fadhiyey ayaa soo bandhigay wixii ay soo barteen muddadii macadka khadiija ay dhiganayeen acuudu billaahi min ashaydaani arajiim والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إن الذين أخيارتي قالوا أرين ربنا ربنا الله أرين ثم استقاموا توسناذن على طريقة الإسلام كتوسناذن تتنزل ويبه الدقاس عليهم كرش عند الموت مديو غيريوذيا الملائكة ملائكة الدقاس ملائكة ويبان أراسي الله تخافوا أبسطا ولا تحزنوا أمور قوتين وأبشروا بشاريسدا بالجنة جندك بشاريسدا أراس التي جنداس كنتم إسين بتوعدون لسيابوهي نحن أن أولياؤكم حانو سينتوليا أنا في الحياة الدنيا نور الليذ تلاتيه وفي الآخرة آخرة ولكم ويب التين فيها جنادة ما والتين تشتهي فذاسو أنفسكم نففكين ولكم ويب التين فيها جنادة ما والتين تدعون إسن وير إذاسان نزولا حال أسهاذي كاس مرتقات مرتقات كسو من غفور الله غفور كاهيجيكو هذه الرحيم النحريسي waman axsanu ay ku wanaag badan qowla min qowlihiga qoolka miman qof dacaa an weeri annaasa dadka an weeri ilallaahi ilaa towxiidihi wa cibaadatii ilaahay towxiidka iyo cibaadadiis dadka anka weeri wa camila camalfalay saalixan camalan saalixan camal wanaagsan camal fali waqaala eray inanii ana min almuslimiina muslimiinta kumad aha ari qofkaas ay ku wanaagsan laa axada axsanu minhu axad ku wanaag badan majarakaas acuudu billaahi min ashaytaan rajiim الإيمان رميه وبما ولوصف صفه به ما ربه ربشيس به ما الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ربشي كصفه فالسنة السنة تفسر فسرات القرآن قرآن كفسراس وتبين عداياس قرآن كعداياس وتدل تسياس عليه على القرآن يتسياس وتعبر عبراس عنه عن القرآن عبراس وما وصف ولصفه الرسول صلى الله عليه وسلم به ما ربه ربشي كصفه عز وجل من أحاديث أحاديث الصحاح أن صحيح التي تاسو تلقاها كل كل من أهل المعرفة دتك أغونتله بالقبول وقراشه وجب الإيمان إيمان واجب بها بالأحاديث أحاديث كذلك كالقرآن أو كله وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل هدق ربنا ربنا هدق إلى السماء الدنيا سماء الدنيا كل ليلة همين كستا حين وقت يبقى باقنا غضو ثلث الليل همين كسد ميل ميلو ثلث كاثو الآخر دنبه فيقول ما بأري من يدعوني أي توغه فأستجيب أن أجيب له منك ومن يسألني أي سؤال ذه فأعطي أن سيوه منك ومن يستغفرني أي دم لا في ويديه فأغفر أن دافو له منك بسم الله هذا كان باب النكاح نكاح عن بهبي النكاح نكاح لغة لغة الضم نسدموي والوط وضو وشرع شرعان عقد هشيس يتضمن كل صداعي واحد وطن وضو بنانتس بلفظ نكاح كبنانا أو تزويج كبنانا أو ترجمتي ترجمولي كبنانا أركان النكاح نكاح أركانتس خمسة شهور زوج زوج إن لهالو وزوجة زوج إن لهالو وولي ولي إن لهالو إيوا شاهدان لم قف مركات أي وصية تمدو شروط الزوج زوج شرط على شيء سبعة طلبوه عدم الإحرام هاجين نسو عن شرده زوج والاختيار نص دور شرده زوج والتعيين إلا عمو شرده زوج كما غاشي لشيك وعلم ونس أغا شرده زوج باسم المرأة بلانية مغاشة وعينها مسأنتي وعلم ونس أغا شرده زوج بحلي أنيها لانت له وسه وذكورة ونس ميغان على شرده يقين يقين أها وعدم المحرمية محرمي وعاش شرده بينه لتسوى بينها على تابه شروط الزوجة زوجة شرده أربعة أفره عدم الإحرام زوجة حاجيتها عن شرده والتعين للمقعو شرده والقلوء خالات شرده من النكاح نكاح خالقات ومن عدة إن عدن خالات شرده غير قاضي كان عدونا غير سعوديس خالقات شرده وكونه نيها تشرده أنثى بلانا يقين يقينها بسم الله ونية نية شرط شرطبا لسائر العمل أمرك dhammaan tisan haati biyaa bisabayniyatan niyada sababtee ba asalaahu suubashay walfasaadu fasaadin amare markan ku sugnaatay الدين دينك مبني كي لدسيو على المصالح مصالح كورشي لك دسي في جلبها جلب المصالح مصالح جيدوش إيو الدار وفي الدار ريوك بلك دسي للقبائي هم أنت للريوك فإن تزاهم ديس أريرده عدد المصالح مصالح تريد ديس أريرده يقدم ميبا لبريسياي على أعلى كنصر يلمريسيا من المصالح مصالح كما تحدي وضد ضد ما ذكر ولا شيء كورجات شينا تزاحم المفاسد مفاسدك إس أريريو شواي يرتقى ميبا لفولي الأدنى كان هوسي من المفاسد مفاسدك كما تحدي dadkii munaasabadda lagu soo marti qaaday waxaa ka mid ahaa macalin maxamed nuur oo ka mid ah waxgaradka wilaayadda islaamiga ee bakool mayla naadir daaran yar kolley culimmadii bawlnin sheegdi ee akhyaaray mayba siinlanaa wal bini'aadan ee kafaayika ee barateen bini'aadanka runtii walaan furi la siiyey qofka hoob walaa isu furaaga fahmu wali oo maarana gurigaas ka jeel isu kullubahee ee cilmagasan gabartiinkay dambayta ilaahay ha barakeeye haddanin sheegaasi cilmka cilmagaas waa cilmo qof bini'aadan ah xaaran i halaalka shalmiradaw ka cibaadaysada kor haddii ilaahay sugaya nagde may siinlanaa qarnigan un haddi noolayni waa qarni may haay gabdho haddii dugsiga la sheena sida badan qaalib ee dhalinyaro ilaahay in gargaari maahina kurii ka reebasee la arri jaray waqtiyadii uuna dugsi dhakada jarnay iyo wali ku dambeeyaba marka anaa mare dugsi fadheedi hal gabar walma baran waana gabdho wiilasha samanaayeen laakiin ciyaala qur-aankan dhammaay ilaahay ha siin barakeeya marka may siin lanaa fursada halleen oo ilaahay subxaana wa tacaala siinka dooradi laakiin hamigiin hoosaan dhaka haytaan may siin lanaaha may balsin kubaahanyaa marka maadaama culuumtii sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala isan qaadateen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadii isan qaadateen inay isan nagataan marka inay isan waldarsiidaan madaariistii kakafalanaatan ee yalsin kubaahanyay hami caariya suubidaan innagana marka dugsiyadii gabdhihii sigaar ahaaneed eh ma aragna in sheegaad in maalin nagataan culimmadii oo ma aragna abdeegaanka kubatii isan nagataan meelaha kale diintan ilaahay deersidaan oo ma aragna in sheegaad ishilqaadan sida magalkaba haddan ishilqaamohay ishilqaantaan ma ogaadaysaan akhyaaray oo muhiiman etiin warshidii walaha saara siyatiin oo runtii kurii badan oo rujaal eh ama mujaahid ee shujaace islaamka anfacay ama caalim oo culimaaulmuslimiinka ummadde runtii dadka hadhalo hayo tiin oo maaragna guriga ka barbaariyo hayd magaalka dhaantan guriga haddii gabar asluub leh ahludiin leh ka noolo wali hakubaha may la rajeeyay in ilaahay kitaabjay difaacayaan waana baradaayaan maadaama noocaas etiin marka in usan wal hasaartan isiingna ilaahay subxaana wa tacaala masiin ku rajayaan in ilaahay siin sugo cilmiga isan barateen ilaahay ikhlaaska siin ka dhika may lana haddii waalidiintii anama ergahayne onogadi taana inii maaragna onoga runtii laysku xil saaray mas-uuliyaddii qofka bini'aadanka ee lahay muslimka eh runtii laysku saaray argahayna culimmadii walbarti may lana maalin oo daciif lila maalinta qiyaame ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ilaahay hambuuhiye jannana ilaahay saasa ka mutaysiya lana idii qalgaalidi idii walbartiiba marka masha allah waa lana meelaha haddii roogdan ku sii wada khayr badan argahayna insha allah tusaale oo badanba tiin oo runtii lakadaydad kora waybaa dhii kortee marka haddii isan habataan si khayr inahan baha doontaan insha allah biidni ilahi ilbaari sida rajeeyaan mayma nagada kortaana marka tusaale linkadayadaw oo gabdhihii runtii tusaale faylan nagada doonaanoo madarasooyin badan oo tiidin lamid ah matan oo la hoojiya nagada doonto baa dhii doonta khayr badan asin rajeeyaan insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabadda goobjoog ka ahaa alxamdu lilaahi wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacda taxiya ikhwata alkiraam geekamay baan fadhinay xaflad oo ikhtitaaman haytii macadka khadiija binti khuweylad fatradii labaad ee magaalada tiyeglow xafladdaas oo runtii gabdhaha jazaahun allahu khayran ilaahay ha barakeeya eedi eedi oo maamusan aan diyaariyeen martiqaad iyo waxyaabo fara badan oo markaa lanki ogleylen sheega una diyaariyeen ilaahay subxaana wa tacaala barakeeya xafladdaasaan roogna tii horon roogni fatradii koowaad nasiib baan waaldhani un ha kugib galna mayg mahadnagay bacd allaahi subxaanahu wa tacaala culimaauddiinkii iyo waalidiintii iyo odayaalkii iyo macallimiintii dugsiyadii qur-aankii oo in badan yaa aragahay dadka qiimaha badan laayay oo haayi may buu ahaa xulka magaalada haayan acyaantiiy walmakumaqon intaba may balanaa ilaahi subxaana wa tacaala miisaankai xasanaadka siinka kabaha ku qiibgalowk iyo waa tacdiim likitaab illaahi subxaanahu wa tacaala waay may si gaareen gamahadnagay bacdallaahi subxaanahu wa tacaala walaalkii marka maarta sheekh ibraahim oo khaasatan boqolkiiba siyeetan iyo walku badan macadkun may waa insha allahu tacaala khadiija binti khuweylad duruustis iyo dhinac walba may la rahay use dhabarkan rididii oo wilaayadana may la rahay ka ogahay tii barnaamijka usaga hay jazaahullahu khayra aljazaa walana ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka kinka kaba Ee, may kaloon mahadnagay bacdallaahi gabdhaha muslimaadka ah ee runtii may waa juhdi badan iyo dadaal badan muujiyeen bandhiga hadda suubiyaayagna koleylan kasta may larey sadar muuqda may larey su-aalku dhan larey marka aragaani koley gaabka haddii qur-aanka ilaahay la akhriya aad tajwiid haddii aad tafsiirka qur-aanka haddii aad- haddii fiqhi aad dhammaan culumtii oo kabahaasi marka may wahaa macadka lakabardaay gabdhoha bandhigeen jazaahumullahu khayran ilaahay barakaay Ee, runtii eed iyo eedaan maynanin farxad geliyan eedaanan ka farxasagna hanii aan la kunna siinbogaadiyaan juhdiga iyo dadaalka iyo laa shukra cala alwaajibin ataadan waajibisan siin saarnaya gudutan wamaa daalika ununa ka farhaasagna mayn ka farhaasagna dadkan gabrooykan oo walbaradan oo may waa jahliga ku bahan oo may waa wanaagii iyo kheerkii iyo wadadii saxdaayti ilaahi subxaanahu wa tacaala kaa nuuniyey walbarashadaas marka may waan galan banaawadan taasaanuun eedniin farahgeliyaas waana ka farahsagna walaalayaal marka dhowr qodob oo dardaaran abakadarafade runtii geeka walaa una roogna meel una roogna walbadan ilaahay unan kama hadnagaan waajibti mawaali gabdhaha maqaamkii rooga jiraan toban sideed sana ama labaatan sana hadda ka hore gabdho saxaada jiraan qaabkana la dhaqma jari isi in ihaanaysanaayeen iyo meelaha diyo marahayaan iyo qaabkii umaamusinyiin sharaftiyo layin oo muslimiinta dhatayo kaleyin oo kitaabka ilaahay siiyey shareecda ilaahay siidi marka may waxa oo moqna haytay hannagadi sharaftiya haytay dib hangnagad waa arrin runtii eediyeed lanka faraha waana ilaahayna lanka shukri waay may baa ogsantiina waan ogniin unu dhan koley lankii walhakasi oo may larahay daada afartanka iyo soddonka iyo meelo marka may larahay marow ogyaa hataa dad kale isku dhaafo culummada kutubada akhriyi jirtay minhaajka la akhriya safiinada la akhriya kitaabaha la akhriya camalfal wala arama jar tadbiiq ashareeca ma jarna tanfiid ulxuduud keliya ma hayn camalfalkii dhanba magnahay ilaa naadiran may kumida tusaale ahaan xijaab wala arama jari jarna aslan may ognaha deernay in marka may waa gabar oo gaan gaartay may larahay labaatan jar iyo walku badan e waan haddana may larahay madag iyo feedno isku socota mana hoob mana madafeed baa larjari sidiyab may alaaman ataa in lan qabno taas ma hoob madag ha leelata may le- may may may madag la leeladahay feed madaga madafeed baa taa yaa deerni maa laakiin hadda geega alxamdulilah gabdhaha yaryar oo dugsiyada qur-aanka dhikadaayaan toddoba jarka eh yaa hadda maanaa xijaaban yihin warnimo ilaahay nicmadiis maa gabadha maanaa jirshe oo dhan cowruh safiinada wala gorgo may hada jirta وجميع بدنها عورة ما سوى الوجه والكفين والأخرية وداتك أخرية هرت أخري سداس تتكلم أقوى أخرية وما ذلك كان شيخ ولا أخرية وبميل راي ميلك يابا إن إسلانديس عورة اسكو فيدنايت تسمع إيه أم بدنايت marka maya walaalayaal cilmigii u sugahaay oo ilaahay subxaana wa tacaala ninziyaadii barashadiisa ka camalfalow jeyn ilaahay ninziyaadii waa xamdi eed in weyn waay may una jamciisana lambaahanyaa alcilmu walcamal fadaaka alcilmu naafic علمك والترون كاسو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عن إلهي ورسل جري اللهم إني أسألك علما نافعا ولو ندر دارمان ما يكون مدها علماء إن بدن ندر دارمان نعم بدن ونهايسن إن بدن إلهي إنك شكر نعم ما يوها تنكلا عدو الله سبحانه وتعالى ما يبلنا خبتم وخسرتم وخاصة dadka oo cilmaaniyiinta ah xuquuqda haweenka iyo wala aan doodaan guraayaan bilaanta may la raay in xijaabka ku tuurano siyaasad iyo baarlamaan iyo jinni iyo dimuqraadiyad inka weerayaan hoogtan waana khasaartan xuquuqda gabdho may waa muslimaadka tan un hadda argahayno gabdho mutaxajibaadka awrad iyo qarsan sharciyad iyo baradeen ilaahay iyo kasaayaan rasuul iyo kasaayaan xuquuqul mar'a markii lay kawn insha allahu tacaala wala gaalada niila dama asantaa iyo wala dadka muslimiinta inay la damacsan yihiin geedka siraac bayna alhaqi walbaatil ajar loo langa jar mujaahidiinta wala fadaayaan ka dadaalayaan an shahiidayaan bilaantiyo marka goroob agnagadaas awlaadyo ogoon agnagada hayta waa qiyamka islaamiga ah akhlaaqda dadka muslimiinta in la ilaaliyo waay sa haddiisan arag haytan oo kale mana oo meel walba wilaayaadka islaamka aad aragda suumaana gabdhaha muslimaadka hijaabyo akhlaaqdiyo walbarashadiyo dhinac walba ilaahay subxaana wa tacaala barakaah mujaahidiinta walaa aan dagaalamayaan ahdaaftiyoba kuma atag in la ilaaliyo muqadasaadkii iyo xurumaadkii waxyaabaha dadka muslimiinta iyo leyin iyo qiyamkii akhlaaqdii iyo suluukiyaadkii in la ilaaliyo walaa lan dagaalamaa kamid ata gaaladan walaa aan dagaalama hayto intun ciidan haniska jamciima ed walaaun oo kheerkii un haysan iyo wanaagun in la zuuliyo Ee, insha allahu tacaala sida walaalka daaciga sheegay iyo maraakis ama macaahid oo macaahidu khadiija oo badan yaa wilaayada ku furan meegaa sheekhay todoba say oo kalemo liyuha litaas marka may larahay kii fatar lamaadka jara kii fatar sidaadka jara saasaan badan yihiin may fadaana marka insha allahu tacaala in badan wal argaaye musalsalkii oo la rajari imtixaanaha bokool in badan may la rahay eedanka tarkiiseen walaalaha jazaahum allahu khayran macaahidu khadiija meelo eedan tarkiisiya kumid ahayd oo alfurqaan filmkii haddii aryaasa kuwada may waa insha allahu tacaala wala hadda dama asagno ka fikirhayn waan anbaahagna insha allahu tacaala walaalkana isla ogahayna may kumid aha haddii ilaahay ogolaado al diyaargaroowey may jara doontaa insha allahu tacaala musaabaqo oo macaahido dhon ah gaar ahaan macaahidu khadiija insha allahu tacaala hadda reer tijeeglow haddii sangatiin gwaada roogna baa anabasin sheegi gabro kalena koley walaalo baa deersii doona in sheega doona haddii ilaahay ogolaado imtixaankaas guddiya mana bilaanta la qaaday musaabaqada meelalan safariya meemana inta la roogo guddi walaala diyaariya farsami la suubiye insha allahu tacaala may fadaane marka in musaabaqa lango wado maanaa macaahidu khadiija haddii ilaahay ogolaado gebagabada hoob ilaahayna deersiiyo baarak allahu fiikum marka hal dadaalo juhdigii hal muujiyo insha allahu tacaala dulqaad badan hal suubiyo walbarashadana ma inbaahanta adkaysi badan anbaahanta taxamul iyo anbaahanta marka fursadun markasta dad mahamaraaso ay ku faa'iidaysadooy gabdhaha kale ee magaalada buuho oo may la raay unku faa'iidaysano fursadun may ballanaa wal halku daydoy wal halku fiirsadoy ilaahi subxaana wa tacaala alkiirnaadoy baarak allahu fiikum daasaa ka gabagabayan asalaamu calaykum guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جان الحب في المولى جنت ما معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا